kulan buuq iyo sawaxan kusoo dhammaaday ayay shalay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka iyadoo xildhibaanada qaarna ay isku gacan qaadeen guddoomiyaha baarlamanka aadan mudoobe oo shir guddoominayay kulanka ayaa ku celceliyey in la aamuso xildhibaanadan ay fadhiistaan balse cid dhig jalaq uma siinin
xildhibaanada fadhiista fadhiista xildhibaano sharafta leh hala fadhiisto dami ha hala fadhiisto xildhibaan xasan ka fadhiiso fadhiiso xildhibaanada fadhiista fadhiista fadhiista fadhiista
xildhibaanad lagu magacaabo cadar oo ka hadashay kulanka baarlamanka ayaa weerar afka ah ku qaatay aadan mudoobe oo shir guddoominayay kulanka iyadoona sheegtay inuu baarlamanka dhulka la galay baarlamaankaad dhulka la gashay sheekh aadan mudoobe ilaahay ka baq bil sana hadda lagu jiraa bal maanta ka bilow bal inaad baarlamaan ku tunsisid oo ilaahay aad ka baqdid nagana annaga jubbaland baan nahay soddon iyo shanta xildhibaan oo jubbaland warqad baa naga taalo qofka afraayo warqadda ku qoran anigu waa liistiga anaaba liisoo sheegaba qof aana heli dhihi karin anaa waxaan dhahay waa baxayaa marka ana beerta dad ku jira aaya waxaa laygu dhahay qofka afraadaa la tahayba qoran waayo maxaa liiga celinaya ummaddana way socotaaye yar baa shalay dahad la celiyo oo xildhibaanada markii la celinaya waxaa lagu dhahay yaa tahay qabiilkee tahay maree hebelaate hel maadin maayoritin soomaali ma ma ninety one kii u noqotay haddaad ganaaxaada la imaan lahayd iyo haddaad aad leedba adeeg ku taalaa baarlamaanka dhulkaad la gashee baarlamaanka soo celi ma aha markii ugu horreysay oo xildhibaanada dowladda federaalka iskugu gacan qaadaan xarunta baarlamanka iyagoo marar badan weerar afka ah hawada isku mariyey